hay-adda kheyriga ah ee alraxma ayaa cilbiyood ka hirgelisay deegaanka wadhan ee gobolka togdheer ee maamulka somalilan cilbiyoodkan oo ay baahi badan u qabeen bulshada ku nool deegaanka wadhan ee maamulka somalilan ayaa waxaa labadiisa waalid u waqfay maxamed axmed ducali sheekh cabdalle maxamed ibraahim guddoomiyaha hay-adda kheyriga ah ee alraxma ayaa ka warbixiyey hirgelinta cilbiyoodkan maanta waxaynu xadhiga ka furaynaa ama xadhiga ka jaraynaa ceelkan aynu halkan wadhan aynu ka qodnay innagoo laba ceeloo horena ka qodnay ceelkan waxaa soo bixiyey oo waqfiyey maxamed axmed ducaale ilaa ifii akhriba alla ha liibaane ayaa soo bixiyey ceelkaa wuxuu u waqfiyey waalidkii aabbihii iyo hooyadii aabbihii oo ah axmed ducaale wasame xaamud axmed ducaale xaamud iyo hooyadii oo faadumo faarax warsame ah labadaas uu waqfiyey waxaynu in badan soo sheegnay waqfi fara badan baynu soo sheegnay laakiinse waqfigu waxa weeyaan qofku hadduu waalidkii xusuusto ama ha weynaade ama ha yaraadee waxa weeye aada buu u qiimo badan yahay qaar ka mid ah bulshada deegaanka wadhan ee gobolka togdher ayaa uu mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta ceelbiyoodkanna
ilaahayba horta marka hore mahad leh ilaahayna raqaysu u keen keenay dad iyo duunyaba ayaa marka hore mahad u sugnaatay ta labaad waxaannu u ducaynaynaa oo aannu u mahadnaqaynaa maxamed axmed ducaale oo ceelkaa aanu dul taagannahay iyo ceelal kaleba waqafsaday oo u bixiyo waalid intiis dirqi baa lagu helaa ama lagu helay waxaan leeyahay halkaa waxaan u mahadnaqaynaa oonu u ducaynaynaa ninkaa maxamed axmed ducaale ee ceelkaa ceelashaa noo qoday ee waqafka noo sameeyey ceelashaa waqafkaa sameeyey ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro
ceelkan ka mas-uula lasoo waqfeeyey maxamed axmed ducaale ceelkaasoo maanta laga cabayo oo xoolaha aa ka cabaysaan iyo dhaankaiyo dadka joogaa arkaysaan ilaahay waxaan u baryaynaa inuu dembigiisa ku dhaafo miisaanka xasanaadka u saaro waalidiintaa loo waqfiyey ninkaa soo bixiyey ilahay halkuu soo bixiyo wax khayrna ilaahay u geliyo waxaanu leenahay saddex ceel baa halkan nalooga xidhay saddexdaa ceel oo mashiinkoodii wata oonka badidiisii waa way kafeeyeen ceelbiyoodka laga hirigeliyey deegaanka wadhan ee maamulka somalilan ayaa waxaa baahi badan u qabay dadka iyo dunyada ku nool deegaankaasi